hogaamiyayaasha ururka xamaas ayaa shir ay ku yeesheen magaalada qaahira ee dalka masar ku gurfeeyey arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiisada u dhexaysa israa'il iyo iyaga xaaladda gaza iyo arrimaha maamulkooda gudaha wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira
mas-uuliyiin ka socday xarakada xamaas ee reer falastiin oo maalmaha shir uga socday magaaladan qaahira ee dalka masar ayaa ka wada xaajooday arrimo dhowr ah oo ay ku jiraan xaaladaha marinka ghaza qudusa arrimaha doorashooyinka iyo xiisada u dhexaysa israa'il iyo falastiin shirka xarakada ee magaaladan qaahira oo uu hogaaminayay hogaamiyaha xafiiska siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniy ayaa diiradda lagu saaray horumarka laga gaaray xiisadaha magaalada barakaysan ee qudusa iyo masjidka al aqsa waxaana si gaar ah loogu ammaanay kaalinta dowladda masar ay ku leedahay mandiqada bariga dhexe ka qaybgalayaasha shirka ururka xamaas ayaa gorfeeyey isbedelada siyaasadeed ee heer gobol iyo mid caalami ah iyo saamaynta ay ku yeelan karaan qadiyada reer falastiina mas-uuliyiinta siyaasadda ee ururka xamaas waxay si fiican isla gorfeeyeen heshiiska iswadaarsiga maxaabiista ee israa'il waxayna isku raaceen dhammaystirka heshiiskaasi iyadoo oo lala kaashanayo mas-uuliyiinta masar ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay shirka xarakada uga soo idlaaday magaaladan qaahira dhinaca kale mas-uuliyiinta xafiiska siyaasadda ee ururka xamaas ayaa ku baaqay in qaybaha falastiin ay u midoobaan sidii ay u yeelan lahaayeen urur ay ku midaysan yihiin oo ka shaqeeya xoreynta falastiin iyo in deg deg lagu qabto doorashooyinka guud si maamulka falastiin u noqdo mid matala shacabka reer falastiin oo dhan wafdiga xamaas ee uu hogaaminayay ismaaciil hanii inta ay joogeen magaaladan qaahira waxa ay la kulmeen madaxa sirdoonka masar jenaraal cabaas kaamil iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda masar iyaga oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee gobolka ilaalinta xabadjoojinta lala galay dowladda israa'il iyo sidii falastiin ay u yeelan lahayd maamul ay ku midaysan yihiin mas-uuliyiinta ururka xamaas ayaa si weyn u ammaanay doorka weyna ee masar ay ku leedahay qadiyadda falastiina iyo sida ay uga qayb qaadato khafiifinta xiisadaha soo wajaha shacabka reer falastiina xukuumadda qaahira ayaa mar waliba kaalin weyn ka qaadata daminta qalalaasaha dhexmara falastiin iyo israa'il si loo yareeyo waxyeelada soo gaarta shacabka reer falastiina xuseen saxnuuni v o a qaahira